acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi raxmaan raxiim waxaynu ku soo jirnay qisaastii iyo shuruuddii ay lahayd qisaastu marna naf ayay ahayd laysu qisaasayey marna xubno laysu qisaasayey ayay ahayd qisaastii nafta iyo shuruud wixii loo shardinayey hore ayuu sheekhu inoogu soo mariyey waxaynu ku dhex jirnay qisaastii xubnaha laysu qisaasayey marka wuxuu ihi wa kullu shardin lilqisaasi qad salaf fi nafsi shardun fi lqisaasi fi taraf shardi kasta oo qisaasta nafdu ay lahayd oo inoo soo horumaray shardi buu u noqonaya qisaasta laba xubin laysu qisaasayo waxaa kaluu sheekhu arrin ku raaciyey laba shardi oo xubinku uu la dheeraad yahay kuwaasoo ah maca shirkati alcudwayni lala qabo labada xubnood inay wadaagaan fil ismi alakhasi magacii gaarka ahaa wa faqdi naqsin nuqsaanna waa in la waayaa ay bimaqduucin kala jaray baana yukhasu kaa lagu gaariyeeli wa yuqdacu alashallu xubinkii bilaa manfacadahaa bilashalli mid kaloo bilaa manfaca baa loo goyn maa lam yukhshaa haddii aan laga cabsanin cinda qadcihi marka la jarayo nasbudimaa dhiiggu inuu joogsan waayo wain janaa haddii uu waxyeello ku geysto bijurxihi dhaawacaaduu u geystay lan yajraxahu kii la dhaawaca isna dhaawici maayo ilaa bira'sin madax ow biwajhin weji mooyaane awdaxa uu caddeeyey mooyaane waxa uu sheekhu leeyahay waxaa kaloo shardi ah marka labadii xubin laysu qisaasayo in labadan xubin ay wadaagaan magaca gaarka ah oo midig iyo midig bidix iyo bidixah markaa haddii qofka midig laga jaray kan kale bidixdiisii la jari maayo debin sare mid hoose loo jari maayo iyo sidaa cagsigee toona waxaa kaloo shardiya inaan labada xubnood midkoodna naqsi aanu ku sugnayn sida shalal oo qalal iyo manfac la'aana markaa wuxuu sheekhu uhi waa in nuqsaanina aanay jirin oo weliba ka maqduuca ayaa lagu gaar yeelaya kala jaray baa lagu gaar yeelayaayo gacan fayow ama lug fayow la goyn maayo haddii uu ka gooyey lug ama gacan aan shallo ahayn lug ama gacan shallaaho iyadoo aan manfaco lahayn oo shaqaynaynin walow jaanigu haba ku raali noqdee waayo mumaathala ayaan jirin oo isleekaansho ayaan jirin haddiise kan gacantiisu ay ashal tahay wax jaray gacantiisa midig oo gacan midigoo fayow uu jaro haddii uu jaanigu ku raali noqdo wuu goosan karaa waayo dee duuna xaqihiba weeyaanoo hadduu ku raali noqdo taasi way furan tahay waxaa kaluu sheekhuuli xubinkii ashalka ahaa ee bilaa manfacada ahaa waa loo jarayaa ku kaloo ashal haddii gacantiisa midigoo shalal uu ku jiro gacan midigoo shalala uu jaro waa loo jarayaa shalalkuna waa xubinka oo shaqayn waaya oo camalkiisa uu bulo oo u noqdo mid fidsan oo aan soo qabsamaynin ama mid qabsamayo oon fidsamaynin waxaa kaloo sheekhu halkan inoogu sheegayaa jaraaxooyinka iyo nabarrada jidhka intooda kale ku dhaca inaanay qisaas lahayn waayo waan la koobi karaynin in la kordhiyo ama la nuqsaamiyo ballad ahaan ama dheer ahaan ayaan laga aaminahayn oo haddii uu jinaayo iyo waxyeello ku geysta dhaawacaad isagana la dhaawici maayo mid ayuunbuu ka soo reebayoo jaraaxadu haddii madaxa ama wejiga ay caddayso oo lafdi ay muuqato iyadoon wax kasriya geysanin iyada waa la qisaasayaayoo dee in la dabdiyo oo la koobo ayaa iyadu sahla wuxuu markaa sheekhu uhi maca shirkati alcudwayni wa kullu shardin shardi kastooo qad salafa fi lqisaasi lilqisaasi inoogu soo hormaray fi nafsi laysu qisaasayey shardun buu lilqisaasi fi taraf uu yahay qisaastii xubinka laysu qisaasayey maca shirkati alcudwayni iyadoo lala qabo labada magac inay wadaagaan fi lismi alakhas magacii gaarka ahaa wa faqdi naqsin nuqsaanna waa inaan lahaynin ay bimaqtuucin kala jaray baana yukhasukaa lagu gaariyeli wa yuqdacu alashallu xubinkii bilaa manfacadahaa bilashalli mid kale oo aan manfaco lahayn ayaa loo jari maa lam yukhshaa intaan laga cabsan iyo haddaan laga cabsan cinda qadcihi marka la jarayo nasba dimaa dhiiggu shubankiisa iyo joogsanaantiisa haddaan laga cabsanin waayo waa xubin dee qallalanoo aan artariyadiisa iyo wixiisa caadi u shaqaynaynin marka haddii laysidhaa haddii la gooyo dhiiggu istaagi maayo waa la iska dayn markaa wain janaa hadduu jinaayo iyo waxyeelo u geysta bijarxi dhaawacaaduu geystay bijurxi dhaawacaadiisa lan yajraxahu kii la dhaawaca isla dhaawici maayo ilaa bira'sin madax ow biwajhin weji awdaxa uu caddeeyey mooyane oo mudixada wejiga iyo madaxa ku dhacda ayadoo qisaas ayay yeelanaysaa baabu diyaati diyooyinkii iyo magihii ayuu baab yahay diyaad waa jamcu diya xagga sharciga waxaa la yidhaahdaa waa ismun lilmaali alwaajibi bijinaayatin cala alxuri fii nafsin ow maa duunaha waxaa la yidhaha maalka waajibay ee ku waajibay jinaaye iyo waxyeelo qof xora naf looga geystay ama wax ka hooseeya inkastoo wixii ka hooseeya inta badan arshiba ay u isticmaalaan haddana mararka qaarkoodna diyo waa la iska wada yidhaahdaa markaa sheekhu waxa uu diyadii ku xigsiiyey qisaastii waayo beddel ayay ka tahay diyadu qisaasta waxaana u asalaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha iyo ijmaaca ummadda nebigu sala allahu ala ilaahay wuxuu aayad qur-aan ku hi waman qatala mu'minan khata'an fatariiru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi qofka dila mu'min gef u dila waxaa korkiisa aday kafaar ahaan addoon inuu xoreeyo mu'mino ah iyo diyo loo dhiibi ehelkii laga dilay waxaa kaloo nebigu sala allahu alay waslam yihi qofka la dilo ee camdulkhata loo dilo ee u lagu dilo ama jeeda lagu dilo boqol geela oo muqalladaho la adkeeyey ayaa laga bixin oo afartan ay riman yihiin waxa uu markaa sheekhu yidhi fii kulli xurin mid kastoo xora muslimin oo muslima idaa qutila marka la dilo bikayri xaqin xaqdarre marka loo dilo mi'atun min alibil boqol geela ayaa ahaaday oo laga bixinaya wa hullitat waa la saddexayn bilcamdi marka ay camdi tahayna waa la saddexayn oo geela saddex sifo ayaa laga dhigayaa biitifaaqin iyadaoo markaa la ysku waafaqsan yahay sidaa minhaa waxaa ka mid ah halaahuuna soddon min alxiqaaqi geela xiqooyinka la yidhaahdaa wa min jidaacin geela jidaaca la yidhaha midluhaa waa soddonkaasoo kale walfaadilu inta dheeraadkaana qul waxaa tidhi arbacuuna afartan weeye kulluhaa dhammaanteed xawaamilu ay yihiin kuwa riman wahaakadaa saasaa atahliidu saddexayntu ay ahaatay fii camdi alkhata marka camdulkhata uu yahay wa khumisad waa la shanayn fii xaqi man janaa khata gef qofka wax ku geystayna shan sifo ayaa geel looga dhigi min alxiqaaqi xiqooyinka xaggeeda alkhumus shan meeloodow meel boqolkiiba shan ayaa laga dhigi bilijmaaci yacnii khumus boqolka khumuskii waxaa laga dhigi xiqooyin bilijmaaci ijmaac ay culimmadu ku ijmaaceen baa lagaga dhigi cishruuna labaatan weeye humma alkhumsu khumusna shan meeloodow meelna min jidaacin baa laga dhigi waalkhumusu khumusna min bani labuuni qaalimo saddex jiraabaa yelzamu laasimaya waalkhumusu shan meelodow meelina min banaatihaa banaati labuun bay ahaadeen qaalmo saddex jir ah muxatamun ayadana waalkhumusu oo min banaatihaa banaati labuuna muxatamun waa la waajibiyey wa min banaati naaqati almakhaadi hashii rimanayd qaalmaheedii xaggeedana tamaamuhaa inta dhammaystiraysa ayaa ahaaday walow biliqtiraadi amaahasho usoo amaahdaba ha ku keenee waxau sheekhu leeyahay qof kasta oo xor ahoo muslimahoo lab marka xaqdarre lagu dilo waxaa ka waajibaya boqol halaad amaa markaa dee qisaastu diyadani ha ahaatay intay qisaasi waajibtay in diyo lagu cafeeyey ama markeeda horeba dadkii aan la qisaasaynin sidii waalidkii waladkiisa dilay oo kaleba ha ahaatee oo marka ama qisaas beddel ha ka ata ama asal ahaanteedaba diyo ha u ahaatee boqol geela baa laga bixinayaa haddaba wuxuu sheekhu inoo kala qaaday waataynu soo tilmaanay dilku inuu u qaybsamo camdi iyo shibhulcamdi iyo khata geelii sidaasuu ku qaybsamayaayoo labana waa la adkaynayaa muqalladay noqonaysaa midina mukhafafay noqonaysaa camdiga iyo shibulcamdiga geela waa la adkeeyaa xagga sifooyinka ayaa laga adkeeyaa khata'ana waa la fudaydiyaa mukhafafaa la yidhaahdaa haddaba wuxuu leeyahay saddex qaybood ayuunbaa camdigii laga dhigay oo culimmadu way isku itifaaqsan yihiin soddon waxaa laga dhigayaa xiqooyin ayaa laga dhigayaa xiqana waa qaarin afar jirsatay oo saddexna ay u dhammaadeen sanadkii afraadna guda gashay halkaa waxaa laga dhigayaa soddon jadacooyinkana oo ayana ah taa afarna u dhammaadeen kii shanaadna guda gashay kuwaana waxaa laga dhigayaa soddon inta soo hadhay oo afartanana waxaa laga dhigayaa geel riman ayaa laga dhigayaa markaa shibhulcamdiga iyo camdiga sidaas ayaa laga dhigayaa geelu saddexdaas afartankaa riman iyo labadaas soddonaad ayuu noqonayaa haddii laakiin qofku uu gef ahaan waxaan u geystayna geela shan sifo ayaa loo qaybinayaa oo shan khumus shan isleeg ayaa loo qaybin labaatan qaalmood waxay noqonayaan qaalmahaa laba jirsaday ee hooyadood sanadkan ay rintay ee sanadna jiray kii labaadna gudagalay ayay noqonaysaa labaatan labaatanna waxay noqonayaan qaalmaha saddex jirsaday ee hooyadood sanadkan ay dhalayso ee laba horena dhammaystay kii saddexaadna gudagalay oo qaalmo ah qaalinna iyaguna saddex jir ah oo lamidina labaatan ayaa iyagana laga dhigayaa iyo labaatan xiqo oo iyaguna kuwii afar jirsaday ah iyo labaatan jadaco oo kuwii shan jirsaday ah sidaas ayaa laga dhigayaa wuxuu markaa sheekhu uhi fii kulli xurrin qof kastoo xora muslimin oo muslima idaa qutila bikayri xaqin marka lagu dilo mi'atun min alibil boqol geela ayaa laga bixin wa hullisad saddex sifaa laga dhigi bilcamdi markuu camdiya biitifaaqin sida ay culimmadu isku waafaqeen haddaynu ku soconno minhaa halaahuuna soddon ayaa haday min alxiqaaqi afar jirsaday wa min jidaacin kuwa shan jirsadayna mihluhaabaa ahaaday soddonkaasoo kale waalfaadilu inta dheeraadkaana qul waxaa tihi arbacuuna afartan weeye kulluhaa xawaamilu dhammaantood wadarimay ah wahaakadaa sidaasoo kale ataliidu saddexayntaasi ay ahaatay fii camdi alkhata dilka camdulkhata'a la yidhaahdana sidaasaa geela loo saddexaynaya wa khumisad shan sifo ayaa laga dhigi fii xaqi man qof xaqii janaa waxyeello geysay khata gef min alxiqaaqi xiqooyinka qaalmaha afar jirsaday alkhumusu shan meeloodoo meel ayaa laga dhigi bilijmaaci baa laga dhigi cishruuna weeyaan khumuskaasina waa labaatan oo boqol marka shan loo qaybiyo dee waa labaatan huma alkhumusu shan meeloodoo meel oo ayana labaatana min jidaacin qaalmo shan jirsaday ayuu ahaaday waalkhumusu khumus kalena min bani labuuni qaalimo saddex jira xaggood buu yalzamu ka laasimi waalkhumusu shan meeloodoo meel min banaatihaa qaalmo saddex jirsadayhina muxatamun mid la waajibiyey weeye wa min banaati naaqati almakhaadi hashii rimanayd qaalmaheeda xaggoodana tamaamuhaa intii dhammaystiraysa oo labaatanaba ahaaday walow biliqtiraadi amaahasho uu soo amaahdayba ha ku keena waxaydu goortii kaanad ay ahaato kulluhaa dhammaanteed macduuma mid la waayey ow ama bacudad ay fogaato falyantaqil lilqiima qiimaha u guuro wa fii halaatin saddex qullidad waa la adkeeyey maca alkhata maca alkhata'a iyadoo dilkii uu gef yahay haddana saddex arrimood ayaa la adkeeyaa fi lxarami almakiy xaramka makigaa markuu dhaco iyo waladii kii sataa ku booday ee badsiga ku sameeyey bilqatli dil fii shahrin xaraam bil xurma leh wa lazima taqliiduhaa adkaynteeda ayaa laasimtay fii qatli maxrami raxim qaraabada kuweeda maxramka ah haddii uu dilana sidaasi leeg ayaa iyadana loo saddexeeya waxa uu leeyahay sheekhu halkan inoogu sheegayaa haddii geelii dee la helo iyadoo saliimaha oo ceeb ka nabad gashan dee sidaasaa lagu bixinayaa markaa mid ceeb leh iyo mid xanuunsanaysa midnaba la bixin maayo ilaa qofkii isagu mustaxiq ahay oo ku raalli noqday mooyaane haddii haddaba geelii la waayo amaba waa fogaatayba meeshii lagu bixinaya laguma hayo ama waa fogaatay ama qiimaheedii baa batay falyantaqil alqiima qiimaha ayaa loo guurayaa qiimahaasina wuxuu noqonayaa wixii ay gaadho baaliqatan maa balaqat halkay doontaba ha gaadho waayo shay itlaafa beddelkii weeye haddii isagii la waayo qiimihiisii baa loo noqonayaa beledkaa markaa la joogo naqdiga ugu qaalibsan baana lagu qiimaynayaa markaa wixii qofku qiimihii uu ku raali noqdo mustaxiq ahaa ayuun baana lagu siinayaa laakiin inun xeerun lagu gooyo oo geeli markaa neef adhiga lagala qiimo dhigo taa dulmi baa ku jira ama ujeeddadii marka horeba magjan iyo qisaastan loo jideeyey oo ah inay markaa dadka culays ku noqoto oo ay noqoto mid ka joojisa dadka dulmiga iyo xadgudubka iyo waxlaynta meesha ayay ka baxaysaa waayo wuxuu og yahay marka waxyeello geyso in dee hashiba laba boqol ama wax lamaan dhaamin loogu qiimeynayo dabeetana sidaas unbaa buraynu isugu wada garaacaynaa laakiin hadduu og yahay hashi in laga doonayo ama saylada looga soo qiimeynayo qofna waxyeello muu geysteen ama dakhar muu geysteen ee markaynu xaggaa ka fudaydinay ayaa cuqubadeedii innagana dhaawacyadii iyo dhibaatooyinkii ay inagu badiyeen waxau haddaba sheekhu inoo sheegayaa gefga diyada gefga oo aynu tilmaannay in saddex shan qaybood laga dhigayey waxaa jira mar ayana camdigii iyo shibulcamdigii lagala mid dhigo oo ay muqallada noqoto saddex arrimood marka aala mid uun ka mida ay yimaadaan weeye waxa weeye haddii uu dilkan gefka ay xaramka maka ka dhaco geelii saddexdii sifa ayuunbaa laga dhigi oo dee amni ayay markaa raad ku lahayd marka haddii wax lagu geystana markaa waa in ayadana dee ay gefnimadii markaa ay ka tagtaa haddii uu bil bilaha xurmada le ka mida dilka gefkaahi dhacana iyadana waa la mid oo masalan bilaha xurmadilina waa afaroo waa bisha dulqacdo la yidhayo dulxijiya muxaram iyo rajab waa saddexdaa xidhiidha iyo taa gaarka ah haddii uu gef u dilo ayanata saddexaad qof qaraabo ay yihiin oo maxaarimtiisii aanu geyaynin ah sida hooyadii sida walaashii ayana qaraabogoyn baa ku jirta oo halkaana diyada iyadana waa laga adkaynayaa haddii maxramnimadu aanay qaraabo la socon sida musaharadiiyo ridaaca ama riximnimadu aanay maxramnima la soconin awlaadul acmaam iyo akhwaaliyo ay yihiin taasi ayada adkayn ma keenayso markaa haddaba diyadan camdiga ah waxaa la yidhaahdaa muqalladatun min halaathati awjuhin saddex waji baa laga adkeeyey jaaniga ayaa la saaray qofkana laga doonaa waana xaallo markaasaa la doonaa xagga sinnigan wa kownaha muhalatha baa la yidhaahdaa waana la saddexeeyaa geela diyadan khata'ana mukhafafatun min halaathati awjuhin baa la yidhahda kownahaa mukhamasa geelii shan sifa ayaa laga dhigayaa wa kownuhaa cala alcaaqila baa la yidhaha tolkay ku waajibtaa wa kownuhaa mu'ajala fii halaathati siniin saddex sano ayaana la qaadaa iyada tanshibu lcamdigaana mukhafafa min wajhayn baa la yidhaahdaa laba wajaa laga fudaydinaya kownuhaa cala alcaaqila in tolka la saarayo wa kownuhaa mu'ajala muqallada min wajhin oo kownuhaa muhallatha geeli in saddex sifo un laga dhigaya ah marka wuxuu sheekhu yidhi wa fii wa xaysu goortii kaalada heeta kullahaa dhammaanteed macduuma mid la waayey geelii ow bacuda ama ay fogaato falyantaqil ilqiima ha u guura qiimaha wa fii halaatin saddex xaaladood qullidad waa la adkeeyaa maca alkhata gefgii oo dilkii oo khata'a ayaa haddana la adkeeya geelii saddex sifo laga dhigaa fi lxarami almakiyi xaramka makawar ka dhaco iyo waladii kii sataa booday ee badshiga iyo dhibaatada ku sameeyey bilqatli dil fii shahrin xaraam bil xurmale uu ku dilay walazima waxaa laazim noqday taqliiduhaa in la adkeeya fii qatli maxrami arixim qaraabada maxramkeeda dilkeedana waa la adkeeyaa uma alyahuudi yahuudigu huluuthu muslimin muslim diyadiisoo saddex loo qaybiyey meesheed baa yuraa loo arki wa kalyahuudiyi waxaaday kullu man tanasara mid kastoo nasraanina waa la mid wa fi lmajuusi lkhumsu shan meeloodoo mid nasraani diyadii nasraaniga khumuskeed ayaa majuusana ahaaday wa kal majuusiyi waxaa la mida caabidul awthaani sanamyarka kuwii caabudayey wa diyatul unthaa gabadha magteeda bikulli xaalin xaaladla kastana nisfu ladii kii barhkii wey qad marra fi rijaali ragga inagu soo maray waa tarafu lashalu xubinkii bilaa manfacadahana bilxukuuma xukuumo wixiisa ku qadara waalgurmu magdhago fii qatli raqiiqi addoonka dilitaankiisana alqiima weeye magdhawiisu wa fi ljiniini lxuri jiniinkii iyo urjiifkii xortaha cabdun addoon baa haday oo amah waalcabdi urjiifkii addoonkaanoo cushru ummihi hooyadii toban meeladoo meel weeye muqawama xaalay tahay mid la qiimeeyey waxau sheekhu leeyahay oo halkana u inooga hadlayaa yahuudiga iyo nasraaniga markay macsuum yihiin waxa ay noqonaysaa diyadoodu saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiyey meesheed ayaa ay noqonaysaa oo thuluthu diyati lmuslim muslimka diyadiisa thuludkeed ayaa ay noqonaysaa majuusta ayagu waa majuustu waa kuwa ugu diyada liito oo waa khumuska diyada nasraaniga ah markaa lix halaad iyo hal saddex loo qaybiyey labadeed ayaa ay noqonaysaa waayo dee yuhuudda iyo nasaaradu ayuu kitaab bay leeyihiin diin markii hore xaq ahaa waa la guursan karaa waxbaa markaa waxay gowraceen baa la cunaya jizye ayaa lagu sugaya majuustu ayagu waxay ku leeyihiin oon ahayn jizyadaa lagu sugayo mooyaane ma jirto mashuusta waxaa la mid a iyaguna kuwii awhaanta sanamyada caabudayey iyo kuwii cadceedda caabudayey iyo kuwii zanaadiqadaha iyaguna waa la mid oo khumuska adiyada nasraaniga ayay noqonayaan ruuxii dumar ahaa iyada magteedii ee xorta ahayd ama nihadil ama gabadhi hadishe xaalad kastaba ama xubin haata ama naf ha ahaato waa nisu ladii qad marra fi rijaali kii ragga kala barhkii un weeye diyadooduna halkay boqolla ka ahayd waa kontonuun kii nasraaniga ahaa diyadiisa ayuunbaa iyana kala badhu sii noqonaysaa tii nasraaniyadda ahayd xubinkii shanta ahaa iyaguna labiyo badh ayuun bay noqon diyatu lmar'ati nisfu diyati arajul diyada gabadhu waa kala barhka diyada ninka bayhaqi ayaa warinaya waana culimmadu ijmaacayay sida ibnu cabdilbar iyo rag fara badani ay ku soo naqlinayaan rag baa maanta hadlo oo doona ijmaaca inay markaa kharqiyaanoo ay yidhaahdaan isku mid weeye laakiin ijmaac baa culimo fara badan ay ku soo naqliyeen in magtooda ay sidaa tahay waxaa kaloo sheekhu inooga hadlayaa halkan xubinka aan manfaca ku jirin sida gacan ashara ama lug aan shaqaynaynin ayada xukuumo ayuunbaa laga bixinayaa xubnaha lafaha jebintooduna ayaana waa la mid markaa xukuumana waxaa la odhan jiray uun in qofkan addoon lagu qadaro oo la yidhaha isagoo saliima intuu noqon lahaa isagoo nabarkani ku yeelanaya imisuu noqon lahaa nisbadaa tafaawudka ah ee labadaa udhaxaysa ayaa la bixin jiray laakiin iminka waxaa loo eegaa un dee addoon lagu garan maayo qofkana qiimo lagu garan maayee xubinkaa uu ku yaallo ayuunbaa loo eegaa marka magtiisana la eega bal waxa nuqsaan ku taalla iyo dhib ay gaadhsiisay unbaa loo eegaayo halkaas ayuunbaa laga qadaraa waxaa kaloo sheekhu leeyahay addoon isaga la dilay magdhowgiisu waa in la qiimeeyo uun waayo isagu waa maaloo dee maalna qiimihiisa ayuunbuu lahaa jiniinkii iyo urjiifkii xorta ahaa haddii la soo rido oo dabeetana isagoo mayda uu soo baxo jinaayo iyo waxyeello hooyadii loo geystay qurre ayaa laga bixinayaa filjiniini idanfasala qura quraduna waa addoon ama addoon ama qiimaheeduna uu yahay shan halaad maanta addooni ma jirtee shan halaad unbaa la bixinaya laakiin isagoo nool haddii uu soo dhaco uu kadib dhinto ama xanuunku markaa uu sii hayo oo deedna uu sidaa ku dhinto magtiisi oo dhan hadduu inan ahaana markaa kontonkeedii hadduu inan yahayna boqolkiisi ayaa la bixinaya addoonkii jiniinka ahaa uurkii markaa isaguna urjiifkii addoonka ahaa hooyadii ayaa la qiimaynayaa qiimahaasoo markaa toban loo qaybiyey ayaa laga bixinayaa wuxuu yidhi sheekhu markaa uma alyahuudiyu yahuudiga diyadiisu thuluthu muslimin muslim saddex meeloodoo meeshii ayaa yuraa loo arki diyadiisa wa kalyahuudiyu kullu man tanasara kii nasraaniyoobay ayaa isaguna la mida wa fi lmajuusina alkhumusu khumus baa ahaaday min nasraani nasraaniga diyadiisii oo shan meelood loo qaybiyay meesheed baa ahaaday wa kalmajuusi caabudullah uthaan islaamiyada kuwii caabudayay ayaa la mida wadiyat lunhaa bikulli xaalin xaalad kastabana nisu ladii kii barkii wey qad marra fi rijaali ragga inugu soo horumaray wa tarafu lashalu xubinkii bilaa manfacada ahaa bilxukuuma ayaa lagu qadari xukuumaynun baa la samayn waalqurmu magdhow wa fii qatli raqiiqi addoonka dilitaankiisana alqiima waa in la qiimeeyo wa fi ljiniini alxor addoonkii urjiifkii xorta ahaana cabdun waa addoon oo ama ama addoon weeye cabdun addoon oo ama ama addoon weeye qiimahooduna shan halaad yahay waalcabdi urjiifkii addoonkaana cushru ummihi hooyadii oo toban meelood loo qiime loo qaybiyey meesheed muqawama xaal la qiimeeyey qiimaha hooyadii oo la qiimeeyey oo toban meelood loo qaybiyey meeshii weeye wasinni iligii waliidaaxi iyo haddii lafda la caddeeyo khamsun min alibil shan geela ayaa la bixin waalhashmu jebin lafdii la jebiyo watanqiilu iyo haddii la rana midluhu baa jucila laga yeeli wanyujaf wain yujif haddii uu jaaifo geysana fa huluthu saddex meeloodoo meel ayaa la bixin magtii kalma'muuma sidii ma'muumada oo kale wasaa'iru ljuruuxi jaraaxooyinkii iyo dhaawacyadii kalena bilxukuuma xukuumo ayuunbaad ku qadari waxau sheekhu leeyahay idigii iyo idaaxii iyo caddayntii haddii qofka idig laga rido iyo haddii nabar mudexo ah lagu dhufto oo lafdu ay caddaato wejiga iyo madaxa waa shan geela waayo xadiidkii waa wa fi lmawdixati khamsun min alibil shan geela ayaa la bixin iliguna wa fi sinni isagana iligana intaa in leeg baa la bixinayo shantaasa waxaa kaluu leeyahay sheekhu hashmi waa marka lafdii wejiga madaxa la jebiyo tanqiilkuna waa iyada oo la rabo oo meesheedii ay ka guurto ama lafaha qaarkood la soo saaro aan la wada dhammaynin iyadana midiba waa shan markaa markay israacaan idaaxi iyo hashmigii iyo naqligii markay israacaan shan iyo toban bay noqonayaan idaaxuna waa shan hashmiya jabkuna waa shan tanqiilkiiyo guuriddu haddii ay dhacdana waa shan oo shan iyo tobankaasay noqonaysaa wain yujif hadduu jaa'ifo geysto jaa'ifaduna waa jurxi iyo dhaawac meel jawfa u dusa sida caloosha sida markaa dhuunta sida dhinaca sida kelida oo markaa hoos u dhaca iyadana thuluth saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qayay meesheed baa laga bixin kal ma'muuma sida nabarka ma'muumada la yidhaahdo ee maskaxda markaa xuubkeeda gaadhay kaas oo kalena iyo jaa'ifada waxaa la bixinayaa un saddex iyo soddon iyo hal thuluthkeed wa fi ljuruuxi wa fii saa'iri ljuruuxi dhaawacyadii kalea jidhka xukuuma ayada xukuuma unbaa la bixinaya haddaba dhaawacyada iyo dakharada wejiga iyo madaxa waa toban mid xaalisaa layidhaha waa tayaree xangarufashadee jidhka un jeexdaa midna daamiyaa layidhaha way ka dhijisaa mid baadicaa la yidhahda hilibka ayay goysaa mid mutalaaximaa la yidhahyo hilibka intay goysaabay sii dhex gashaa midna simxaaqa la yidhaahda ee waxay gaadhaa haragga yar ama xuubka yar ee hilibka iyo lafda u dhexeeya midna mudixa la yidhaahda ee waxay caddaysaa lafday muujisaa midna waa haashima oo lafday jebisaa midna munaqira la yidhaha lafday rartaa midna ma'muuma la yidhahda ee waxay gaadhaa kharidata dimaaq maskaxda xuubkeeda ayay gaadhaa ay waxyeelaysaa ay gaadhaa midna waa daamiqa oo ta xuubkaa jeexda na daamiqa ayaa la yidhaahdaa waa taa markaa maskaxda caanaha ka dhigtay tobankaas ayay markaas raaciyaan waxay tilmaamaan xanuunka markaas isagana waxoogaa bay iyadana marka ay u soo qaadaan wuxuu uhi waa sinni iligii iyo wal idaaxi caddayntii madaxa iyo wejiga la caddaynaya ee khamsun min alibil shan geela ayaa la bixinayaa waalhashmu jebintii lafda wejiga madaxa wa tanqiilu iyo raridii midluhu baa jucila laga yeeliyo ayana wa midkiiba waa shan wain yujif hadduu jaa'ifo geysto fa huluthu saddex meeloodoo meel magtii ayaa la bixinoo saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiyey meesheed weeye kalma'muuma sidii ma'muumadii xubka maskaxda gaadhay oo kale wasaa'iru ljuruuxi jaraaxooyinkiiyo dhaawacyaashii kalena bilxukuuma xukuumo ayuunbaa lagu qadari
في إبانة الفصل في إبانة الأطراف وإزالة المنافع وعين كل حجر ديوين كي يمئه مركو حالان كاد يا شيخ في إبانة الأظفار وشريدي حضنها وإزالة المنافع هي منفعوين كسولين تودي أيديدك وأجبيتي عرف الأذنين labada dhagood goyntooda awjabuu culimmadu waxay waajibiyeen kulla diya diya dhammaanteed kadaaka sidaasoo kalea fil caynayn labada indhood ay bitaswiyati sinaansho ay labadoodii indhood siman yihiin ayay uga waajibiyeen wa shafatayni labadii debnood jelidooda uma fi laxyeyni labadaa lafgadhood ee hoose wa filyadayni iyo labadii gacmood bay ka waajibiyeen goyntooda uma fi rijlayni labadii lugood kadaaka fi lalyayni labada baryoodna waa la mid maca safyeyhaa ruuxa dumarlabadenaasna laga qabo waluntayayni iyo labadii xiniyood bal wa fii shufrayhaa xubinkaa taranka ee gabadha hareeraheeda haddii iyo dibnihiisa haddii la jarana diyadeedii ayaa ka waajibaysa waalanfi ayadan noqodaysna waa ka waajibaysaa sankii jiridiisa waljufuuni alarbaca iyo dabooladii afarta ahaa calaa jamiici maa madaa waxaa tegey dhammaantii baana muwasaca loo baana muwasaca loo qaybin wa fi lisaani carabkii jiridiisa isagana waxaa ka waajibaysa diyo walcijaani iyo isufaruurkii ruuxii dumarha la isu faruuray wadakar xubinkii taranka ee labka wa salkhi jildin iyo haraggii oo laga bixiyana diyo dhan ayay ka waajibiyeen uma samcin wa basar waa maqalkii iyo araggii haddii maqalkii la tegsiiyo ama araggii isagana diyo dhammaystiran baa ka waajibaysa wa caqlihi iyo caqligiisii wa shummihi urintiisii wa shammihi urintiisii wa dawqihi dhadhamintiisii wa madqihi calaalintiisii wa sawtihi iyo sawtkihi wa nudqihi iyo hadalkiisii wa badshihi iyo waxqabadkiisii uu gacmo wax ku qabanaya walmashi socodkii walixbaari iyo quurayntii wa ladat aljimaaci iyo mucaamalada macaankeedii bilibtaali burin markaas ay ku tagto ayay markaa diyo dhammaystiran ka waajibiyeen waxau ihi culimmadu wuxuu inoo sheegayaa waa laba qaybood arrimaanu ka hadlaya diyada dhammayska tirane qofkaa diyadiisoo dhammaystirane ay ka waajibtaa mid waxa weeyaan waa atraaf iyo xubno waxna waa macaani marka atraafta iyo xubnii buu inoo horraysiiyeyo wuxuu dhi labadaa dhegood labadaa masafood haddii qofka laga jaro diyadiisii oo dhammaystiran ayuu yeelanayaa ama mid wax maqlay haada ama mid dhegala ha ahaado yani waa diyadii qofkaasun hadduu nin ahaa boqolkiisii hadduu ruux dumar ahaa kontonkii haddii yani qof walba diyadiisoo dhamaystiran baa ka waajibaysaa waxaa la mid a haddii labada indhood iyagana laga soo tuuro waa boqolkii halaad haddii midna waa konton halaad labada debnood haddii qofka laga jaro isagana waa diyo dhammaystiran haddii markaa mid la jarana waxa weeye waa barhkeed laxyeyn waa labadaa lafgadheed ee hoose ee ilkaha hoose ay ka baxaan iyagana waa diyadii oo dhammaystiran mid ka mid a haddii markaa laga jarana waxa weeye diyada barhkeed labada lugood haddii markaa iyana laga jaro iyaduna labadii gacmoodba iyaguna lamid a haddii labada gacmood laga jaro labada gacmoodna waxa weeye waa intaa kafka ayaa gacanta la yidhahdaa ee wixii ka dambeeya o dhammi way ka baxsan yihiin ee intaa hore haddii laga jaro iyaguna diyo dhammaystiran bay noqonayaan haddii markaa ilaa suxullada laga jarana siyaado ayaa u raacaysa labada lugood jaritaankoodii iyagana waa lamidoo diyo dhammaystiran baa ku sugan markaa iyagana halkaa kacuuca laga jaro halkaa la gaadhsiiye kacbinka haddii laga jaro labada badhyood ayaa iyana la mida hilibkaa markaa dhabarka iyo boodada u dhaxeeya weeye ee markaa lagu fadhiisto halkaana waxay ka waajibiyeen diyo dhammaystiran haddii markaas mid ka mida la jarana waxa ay noqonaysaa diyada barhkeed waxaa la mida markaa ruuxa dumara labadeedii naas iyaguna waa magteedoo dhammaystiran midkii keli ahaana waxa uu noqonayaa barhkeed ayuu noqonayaa yacnii kuwii ragga ayaa iyagu ka baxsanoo ayaa xukumaya waxaas inay manfacada ay qabtaan oo ay dumarka u qabtaan ragga uma qabtaan sidaa daraaddeed kuwooda waa si xukuma un ragga haddii laga jaro waa wax yaroo dee iska suuriya una meesha ka muuqda laakiin dumarka magtoo dhammaystiran ayaa ka waajibtaa untayeen haddii ninka markaa labadii xiniyood laga jaro iyana magtiisoo dhan baa u waajibaysa maxaa yeelay dhammaystirkii abuurkan waa ka meeshii markaa tanaasulka iyo dhashu ay ka imanaysayna weeye waxaa kaloo markaas iyana ay ka waajibtaa shufrayha ruuxa dumara xubinkeeda tarankiisa dibnaha ilaahay uu sameeyey haddii markaas laga gooyo iyadana diyadii oo dhammaystiran ayaa markaa u waajibaysaa maxaad u malayn markaa gudniinkan fircooniga iyo marka lagu samaynayo dee meelaha markaas la googooye weeye ciddii markaa goysay ee xadgudubka intaa leeg samaysa dee magta intaa leeg baa lagu yeelanaya magteedii oo dhammaystiran bay yeelanaysaa waxaa kaloo markaas ay ka waajibiyeen haddii sankii la wada jarana diyo dhammaystiran bay ka waajibiyeenoo sanku waxa weeye waa intaa jilicsan ayuunbaa la yidhaahdaaye saddexda qaybood u qaybsamaysa waxaa kaloo diyo ka waajibiyeen culimmadu afarta dabool ee indhaha daboola aljufuun alarbaca yacni waa middiiba waxay leedahay mid sare iyo mid hoose waa daboolada midkii haddii la jaro rubuucudiya waa shan iyo labaatan halaad ninkii labadooda isku dhinacahayna waxaa weeye konton calaa jamiici maa mudaa muwasaca wuxuu uga jeedaa yacni waxaa loo qaybinaya daboolladaasaa loo qaybinayo carabka jaritaankiisii isagana diyo ayaa ka waajibaysa qofka haddii carabka laga jaro cijaanku isagu waxa weeye waa xaajiska u dhaxeeya xubinka taranka iyo dabada markaa xubinka taranka halka markaas mucaamalada iyo ee markaa xubinka taranka uu galo iyo dabada halka u dhaxayso oo la ysu faruuro ayaa la yidhaahdaa biyo ayaa markaa iyadana ka waajibaysa ruuxii dumar ahaa haddii saa la ysugu faruuro xubinkii taranka ee ragga haddii la jarana diyo dhammaystiran baa ka waajibaysaa haddii qofka haraggii laga wada bixiyana diyo dhammaystiran baa ka waajibaysaa intaa waxa uu kaga hadlay sheekhu waa atraaf waa xubno la jaray halkana wuxuu kaga hadlaya wixii macaanida loodhan jiray xubnada taray maaha laakiin waa wax macno ah oo manfacana qofka u leh waxay diyadii ka waajibaysaa haddii qofkii maqalkii laga tegsiiyo oo waxyeello ayaa madaxii lagaga dhuftay ama dheg baa la dhuftay maqalkii baa ka tegey diyo dhammaystiran buu leeyahay waxaa kaloo ayana lamida araggii iyadoo ishu uga joogta ee kada dhegihii iyo indhihii ayaa gaar bay ahaayeen haddana iyadoo ishii wiilkiiba u joogo haddii araggii la tegsiiyo iyadoo masaftii joogta haddii maqalkii la tegsiiyo diyo dhammaystiran weeye waxaa kaloo lamida haddii markaa caqligii uu ka tago hadduu caqligii ka tago oo masalan waxyeelaa qofkii ku dhacday uu waashay dabe diyo dhammaystira buu leeyahay hadday wax urinti ka tagto oo qofku yidhaahdo wax alliyaaliyo haddii markaa wixii qarmuna iyo wixii udgoona midnaba kala garan maayo kala saari maayo waxyaalo ku dhacday darteed magtiisoo dhammaystiran buu leeyahay haddii markaas ay mid qura ka tagtana waa magta barhkeeda haddii dawqiiyo dhadhankii uu ka tago oo yidhaahda qadhaadh iyo macaan iyo midnaba waxaan kala garanayaa ma jirto kaana diyo dhammaystiran ayuu yeelanayaa calaalintii ayaa iyana la mida hadduu waxba calaalin kari waayo waxyaalo loo geystay darteed inan waxaa diyo dhammaystiran baa u waajibaysaoo dee manaaficda waaweynayay ka mid tahay sawdkii hadduu ka tago isagoo carabkii markaas soconaya hadduu codkii ka tagana ina diyo dhammaystiran buu leeyahay hadalkii haddii markaas la buriyo oo markaasuu haddi kari waayana diyo dhammaystiran buu yeelanayaa badshigii haddii labadii gacmoodu xaqabadkii uu ka tago waxba qaban kari waayo iyagoo gacmihiis kaga yaalla hadduu haddana caday ku soo qaadi kari waayo diyo dhammaystiran ayuu yeelanaya mashigii baa la mid iyo socodkii hadduu qofku socon kari waayana magtiisoo dhammaystiran buu leeyahay ixbaal haddii masalan dhabarka laga jebiyo oo dabeetana dee biyihii tiran xaggeesa ka imanayaan waxba uurayn waayana mag dhammaystiran buu leeyahay ladat aljimaac haddii markaas laga tegsiiyo oo markaas burin markaa la buriyey lagu tegsiiyo ayadana sidaasi leeg weeyaanoo waxaa ka waajibaysa markaa diyo dhammaystiran ayaa ka waajibaysa markaa manaaficda haddii mid kamida diyada laga qaaday soo noqoto diyadiisuna way soo noqotaa laakiin xubnaha masalan wixii xubnaahaa jiritaankooda ayada waxba kama soo noqdaan laakiin macaanidaa aynu sheegnay haddii qofka inta magtiisii la siiye ay u soo noqdaan waxba ohan maayo bu urtii waa usoo noqotay dabad yani way way soo noqonaysaa markaa magtiiya wixii laga bixiyeen في الأذنين لبدي لقد أوجبوا حي واجبين كل دية دية دمانتد كذاك في العينين ينام والله من ضمن أي بتسوية سناشو والشفتين لبدي دمنودنا ويكواجبين ثم في اللحيين لبدي لفكرات وفي اليدين لبدي جعمودنا وكواجبين عرضنا ثم في الرجلين لبدي لقودنا وكواجبين هدي لجرام كذاك في الأليين لبدي بريض ظالمين مع الثديها الروح دور الناسيين لبدي الناس اللقوا والأنثيين لبدي حنيود ayaa iyaguna mag dhamaystira ay ka waajibeen bal wa fii shufrayhaa xubinkaa taranka ee dumarka dibnihiisa haddii la jarana isagana diyo dhammaystiran baa uga waajibaysa ruuxii dumaraha walanfa aydan sankiina isna waa la mid waljufuunu larbaca iyo dabooladii afarta ahaa calaa jamiici maa mudaa waxaa tegey dhammaantii baa muwasaca loo qaybinoo afartaasa diyadii loo qaybinaya wa fi lisaani carabkiina diyo dhammaystiran bay ka waajibeen walcijaani iyo isufaruurkii ruuxa dumara laysu faruuray wadakari iyo xubinkii taranka oo ninkii laga jaraysay diya ayuu yeelan wasalkhi jildin haragga ka saaritaankiisina haddii qofka haraggii laga wada saaro isagana diyo dhammaystiran buu yeelan uma samcin wa basar ibdaalkii iyo burintii maqalkii iyo araggaa diyo dhammaystiran midkiiba ka waajibtaa wa caqlihi caqligii haddii laga tegsiiyo diyo dhammaystiran baa ka waajibtaa wa shamhi urintii وذوقه لدمنتيسي ومضغه على دنتيسي وسوته صوتك ونضغه هذا الكيسي وبطشه تابشده وحقبته قعمها والمشي صعتي والإحبال ورينتي واللذة الجماع جماعة لذذي يمعان كورها بالإبطال بورين لبوريي مركز له تكسيو باب دعوة الدم والقصامة وعباب يشيش ذي ليقيو قصامة ذي dacwa dam waa sheegashadii dhiigga qasaamana waxaa la yidhaahdaa waa dhaartaa qofka dhiigga sheeganaya uu dhaarto ee weliba dadka dhiigga sheeganaya dhexalkiisana loo qaybiyo min alqasami oo bimacna alyamiini ah ayay ka timi man iddacaa qofka sheegtay qatlan dil calaa siwaahu cid markaa ayaan isaga ahayn ku sheegtaa fawaajibun waxaa waajiba tafsiilu maddacahu waxa uu sheegtay inuu kala saaro wa ahbatuu lilmuddacii muddaci waxay u sugeen alqasaama dhaar bishardi lawthin maca ay calaama inay calaama la jirtaabaa shardiga calaamadaasoo bihaa yudanu lagu manayn sidqu maa yaquulu waxa uu leeyahay runnimadiisa ka an yuraa cinda alcidaa cadow agtii waa in lagu arkay alqatiilu kii la dilay waxaysu goortii aqsama alwaliyu bisamad alhasanada uu ku dhaarto yucdaa diya ayaa la siin walaa qawad qoorgoyn iyo qisaas ma jirto walmuddacaa calayhi qablu ka hor yuqsimu wuu dhaaran in lam yakun hunaaka lawtun yuclamu haddaan calaamad la og yahay halkaa aanay jirin fayaclifu khamsiina aydan konton buu dhaaran kal weli sidii weligoo kale waman araada raddaha celinteeda qofka doonana falyafcali sidaa ha sameeyo ama wuxuu kaga hadlaya sheekhu waxaa la yidhaha dacwa dam waa sheegashada dhiigga iyo qasaamada sheegashada dhiiggu waxay dacwadaa kale kaga duwan tahay haddii waxoogay qaraa-in iyo xoojina la helo oo qofkan wax sheeganaya ee dhiigga sheeganaya xaggiisa mara dhaartu xagganay martaa asalka dacwadu waxayd albayinatu cala muddaci walyamiinu calaa manan kala qofka wax sheeganaya inuu dhaar la yimaado inuu markhaati la yimaado kan loo sheeganayana haddii markhaati lagu waayo inuu ka dhaarto tani baabka way khilaafsan tahay marka horeba dhaarto xaggan ayay martaa muduciga marka wuxuu leeyahay sheekhu qofka sheegta dil calaa siwaahu calaa kayrihi cid kale ku sheegta waxa waajibka horta waxaanu sheeganay inuu kala saaro oo inuu dilkan naga dilay qofkan inuu gaf ahaa inuu shibu camdi ahaa inuu markaa qas ahaa inuu keli ku dilay inuu markaa badheedh inuu yacni wadajir iyo cid kale uu kula dilay waa la kala saarayaa welibana uu cayimadda ciddu wuxu sheeganayey waxaanay markaa culimmadu sugeen buu yihi qofkan muduucigaa qasaamo iyo dhaar laakiin waxaa shardiga lowf iyo calaamad inay la jirto muduciga lagu malaynayo waxaanu sheegayaa inay run tahay yani marka waxaa isugeeginta ee qaraankaa la eego loo qaato inuu run sheegayo oo waa maxay ka an yuraa cinda alcida alqatiilu buuna yidhi daday markaa col ahaayeen masalan reer markaa meel degan oo saddex afar aqal ah oo la ogaa col daahii go-ay inuu yahay haddii isagoo meydahoo aqalradoodii hor yaalla un la arko oo yidhahdo nimanka iyaga iga dilay hebel baa dilay oo waa kan aqalkiisii hor yaalla yani waxay noqonaysaa calaama iyo wax xoojiya sheegishadiisa oo lagu marayn karo inuu run sheegayo qaanyura cinda alcida alqatiilu in lagu arko oo markaa dee cadawdin ay udhexaysay ama waxaa la arkay dee saddex afar ninoo ayuunbaa midba gees u cararay bartiina waxaa laga helay un qof meydahoo yaalla dee waxaa loo qaadanayaa markaas inay saddexdani dileen hadda wax caddaynahoo caynkaasoo la hayaana ma jirto laakiin waa qariina iyo wax xoojinaya uun qofkan sheegashadiisa dabeed wuxuu dhaaranayaa konton dhaarood ayuu ku dhaaranayaa in ninkaasi ama ciddaasi ay dishay marka diyadiiyo magtii ayaa la siinayaa wax qawada iyo wax qoorgoyna ma yeelanayo haddii haddaba lowth iyo calaama meesha aanay jirin muddaci calaygaa marka horeba dhaaranaya waalmuddaci calayhi qablu yuqsimu isagaa dhaaran ka horba in lam yakun hunaaka lowth yuclamu lowth laogi iyo calaamihii haddaanay jirin hebel baa dilay qofkaygun hadduu taagan yahay wax alliyaaliya wuxuu markaa lowth iyo calaamo oo tusayaana aanay jirin qofka loo sheeganayaa laodhaya aduu kontonkii dhaaro fayaclifu lhamsiina aydan kal weli sidaa kontonkii maraya dhaarad markaa ninka inaanu dilishqaan ku lahayn wan araada raddaha falyaf calay qofka doona celinteedana ha sameeyo oo bimacnaa haddii uu muddaca calayhigu dhaarto waxba laga da hadduu ku ceshado yidhahda iigu celiyo markaa isagana xaq buu le yidhahdo isagu ha ku dhaarto man iddacaa qatlan dil qofka calaa siwaahu ku sheegta qof qayrkii ah fawaajibu waxa waajiba tafsiilu ma dacahu waxa uu sheegtay kala saarkiisa wa ahbatuu lilmuddaci alqasaama muddiciga waxay u sugayeen qasaamo bishardi lowthin macahu lowth la jira ayaa shardi ay calaama bihaa ayada calaamadaa yudamu lagu malayn sidqu maa yaquul waxa uu leeyahay rurnimadiisa ka an yuraa cinda alcidaa waa in la arko qofkii kaan yuraa waa in arkee cinda alcidaa cadowga agtiisa alqatiilu kii la dilay cid ay cadow ahaayeen si uu meydkiisa agyeelo waxaytu goortii aqsama alweliyu bisamad alhasamada uu ku dhaarto hamsiina konton dhaarad yucdaa diyatan baalsi walaa qawad laakiin qisaasi kuma suganto oo qisaas ma leh walmuddaca calay qablu yuqsimu wuu dhaaran in lam yakun hunaaka lowth yuclamu lowth iyo calaamo laogyahay haddaanay meeshaa jirin isaga ayaa dhaaran fayaclifu lhamsiina ayadda noqoda wuu dhaaran kala weli sidii weligoo kale waman araada raddahaa ka doono celinteedana falyafcal isa ha sameeyo baabulkafaarati kafaarada ayuu u baab yahay dilka ka waajibaysay wa kullu nafsin naf dhammaanteed in takun muxarama hadday tahay mid la xaaraam yeelay dilkeeda fii qatlihaa kafaaratu waa muxatama laga waajibiyey wawaafaqad waxay waafaqday fii saa'iri alaxkaami axkaamta dhammaanteed kafaarata dihaari bay waafaqday lalicaami quudintiisa maya oo xagga quudinta kamay waafaqin waxau leeyahy sheekhu naf kasta waxaa ka waajibaysa oo muxaramo ah haddii la dilo ama camdi ha loo dilo ama khada ha loo dilo ama shibr camdi hadooda loo dilo kafaara ayaa ka waajibaysaa waman qatala muuminan khaطan fataxriru raqabati muumina adoon muumina xoraynteed ayaa ka waajibaysaa haddaba kafaaraة اlqatli waxay waafaqday axkaamta oo dhan kana mid tahay kafaaraة الdihaar ayay la mid tahay oo waa xoraynta addoon muuminaahoo ceeb camalka dhiba ka nabad gashay haddii markay ka cajisana laba bilood oo israacsan ayuu soomayaa laakiin idcaam halkan ma jiro hadduu soomka kari waayo yacnii wax icaamahoo uga sii gudbayaa ma jiro وفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كيما سوق ليسو ومطلقة هل كان مقيد كفرت ذهارك لقو قيد ما يو دويس خلافسيهن سادرد كفرت قتله ملها أيضو إطعام حليلا يقودن وحرينتا يصوم كاسوم إن كفاردنا دي لبون ما يقبسها كفارة العظمى هي كفارة الصغرى بل إلى كفارة العظمى وحويتي صوم كدحديسة يقفكم منها يسوء صوم منها حاسكي سلام عملوضو iyo kafaarada dhihaarkeenu soo marnay oo hooyaday kala ayad xaasiisiga tay ku ilaado iyo kafaaradan saddexda kafartu udma baa la ilaada wixii ka soo kafartu suqla baa la ilaada wa kullu nafsin nafda maanteed inta kun muharrama haday haato mid la xaram yeelay dilkeeda في قتلها تلك إذا كفارة ما محطمة لك واجبية ووافقت في سائر الأحكام أحكام تلمانت إذا كفارة الظهار بي وافق لي للإطعام قودين تسمية باب حد الزنا زنا ذا حد كيدي أيوب بابيعي حد لقاهان من عبالينا شرعهان وعقوبة لقدري ولو واجبية سي لو جوجيوه samayn xumaaneed wuxuu markaa ugu soo horeysay zinado dee waa wax markaa dembiyaalka waxyaalaha ugu xunxun bay ka mid tahay diimaha oo dhanna waa lagu xaaraantilmeeyo diin lagu xalaaliye ma jiro sidaa daraaddeed baa xadkiisuna xadadka ugu adag yahay oo waa sharaftii iyo nasabkii ayaa labadaba ay markaa waxyeello u noqonaysaa waman yuqayib qofka markaas geliya mowdica alkhitaani meeshii la gudayay fii farji ajnabiyatin ajnabiyo xubankeed fa zaanin zaani baa la yidhahdaa imaa yakuun wuxuu noqon muxsanan cinda zinaa zinada agteed mid muxsan la yidhaahdo ow laa yakuunu cinda daaka zinada agteeda muxsana noqon maayo falmuxsanu alxuru waa qofka xorka almukallafu ee baaliqaha caaqilka الذي كسو باشرة ليم وطن معامله في نكاح نافذ نكاح يقور فلية معنى صحيحة وحولي الشيخ زناد يمرك إنه تعريفيه زناد وحوية وقرنك حبنك لبضا حبن مركاس لقدين لبك يدد قاسي مركاس أي كلمان welibana dadka ajaanibta ahe markaa dee aan xaaska markaasi su ahayna ah ajnabiya waxaa laga wadaa markaas aan xaaskii ahayn ee maxaarimtii iminka markaa ajnabiyadu ma saarayso ee waxaa iminka saaraysaa un ajnabiga markaa xaaskii bay saaraysaa kaas ayaa horta jireen la yidhaahdaa haddii markaas laba qaybood baanu qofka azaaniyahay u qaybsanayaayo mid muxsan baa la yidhahdaa markuu sinaysanayo muxsan baa la yidhaha midna hayru muxsan baa la yidhaha muxsan waxa weeye qof xor ah oo qaangaadho caqli leh oo guur hore iyo mucaamalo horena soo maray baashara watan bimacnaa mucaamalo iyo galmana ku sameeyey guur naafid oo saxiixa haddii guur haba jireen wadiyo mucaamalo aan u samaynin ama haba sameeyey haddaanu nikaax naafida ahayn nikaax faasiday waxaan kaasoo kale u ahaa ixsaan ku noqon maayo markaa shuruudda ixsaanku waxa weeye waa inuu qofkii caaqiliya baaliqa caaqila yahay waa inuu xor yahay waa in galmana ay jirtay uu nikaax saxiixa oo hore markaas ugu galmudayna waa inuu jiray kaasaa muxsan la yidhaahdaa xad gaara ayuu markaa yeelanayaa midna waa hayr muxsano waa kii aan shuruudaha aan laga helin waman yuqayib ka markaas geliya ee ku libdhiya mawdica alkhitaani gudidda meesheedii fii farji ajnabiyatin ajnabiye xubinkeed fa zaanin zaani buu noqonayaa imaa yakuunu muxsanan buu noqon cinda zinaa zinada agteeda mid muxsana buu noqon ow laa yakuunu cinda daaka muxsana ama muxsan noqon maayo فالمحصن كمحصن كاي الحر قفك حرتا وي المكلف بالغ عقلك aladii kaasoo baashara wadan mucaamalo sameeyey fii nikaaxi naafidin nikaax iyo guur fulaya oo bimacnaa saxiixa waalxaddu xadku haddee waxa weeye rajmu muxsanin muxsan in la rajmiyo min imra'atin aw rajul rag iyo dumar migtoodaba adee wa jaldu gayrihi mia gayrkii ka aan muxsanka ahayna boqol jeedood baa lagu dhufan wa bacdaha taqriibu kadibna waa la musaafiriyey qadra caamin sanad qadarkeed masaafata alqasri meel markaa laba maalin socod jirtaa loo musaafiro cala tamaam dhammaystir waqadaruu xadda raqiiqi zaani addoonkii zinaysa xadkiisana waxay ku qadareen binisbi xaddi gayri dii ixsaanin ixsaanka kii u saaxiibkaa hayrkii xadkiisa kala barhkii uma alliwaatu dabaka markiina ka zinaa buuna min idaa jaraa markuu yimaada laaman ataa bahiimatan neef xolaa markaa kii isku dayay maya bal cusira isaga waa la ganaaxa markii uu zinadii iyo markaa zaaniga labadii qaybood ee u qaybsamayay noo soo tilmaamay ayaa halkana xadkiisii ayuu inooga gelayaa wuxuu leeyahay xadka qofka muxsanka ah rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaadee waa in dhagax lagu dilo qofka caqliga leh ee qaangaarhka ee xorta ah ee isagoo guur iyo wanaag soo maray dabeetana qaraafu u weecdaa kaa isaga gudaafad weeyaan ummadda in la dhaafiyo dhagax lagu dilo weeye rag iyo dumarba kii aan muxsanka ahayn ama ha labaada ama ha dhadigeeda isagu guur hore aan soo marin boqol jeedal baa lagu dhufanaya azaaniyatu wazaani fajlidu kulla waaxid minhuma miata jalda boqol jeedal ku dhufta bay dhahayen dabadeedna sanad ayaa la musaafirinaya masaafata alqasri beledkaa uu ku sinaystay ayaa laga musaafirinoo masaafata alqasri ayaa loo musaafirin mid weeyaane ixaash baa ku jira iyo markaa waa la cidlaysiin oo ehelkii iyo waddankii ayaa laga cidlaysiin midda labaad dee isaga lafdiisaabay markaa u yar noqonaysaa asturaado markaana laga kaxeeyo gobol kale la geeyo dee isaga lafdiisa ile waa kii sida loo hayo oo la isugu fiiqayo inuu markaa kaba dhigaabaa laga yaaba haddii meeshii lagu daayo markaa yani ixaashna way tahay macadaali markaa isaga lafdiisa asturaadna way u tahay ruuxii dumaraha markaa dee maxram iyo haddii zawjiya loo helo iyuunbaa halkaa la geyn haddii kale iyada markaa la iska diri maayo addoonkii waxay ku qadareen culimmadu zinaystay xadkiisa nisba xaddi hayri dilixsaani ila fainatayn bifaxishati facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab baa layidhi nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab dee maxaa kala barhban rajmi ma kala barhmo markaa addoommadu rajmi ma leh laakiin maxay leeyihiin yani xadkii kale qofkii aan di ixsaanka ahayn inaan ixsaanka ahayn xadkiisu muxuu ahaa boqol konton baa lagu dhufanaya wey konton jeedal ayaa lagu dhufanaya xadku alaa wuxuu ku sugmaa xadka zinaduna wuxuu ku sugmaa laba arrimoodoo markhaati afar markhaati oo si cadu fura iyo qiraar markaa qofku isagoo qirto uma liwaatu markaa liwaadkii iyo markaas waxaa la yidhaha qowmloodnimada iyo dabayska marka ee maanta dadka markaa reer galbeedkii aqoontii iyo cilmiyo horumarka sheeganaya ay camalkii iyo caadada ka dhigteen ka zinaa buu la mid yahay oo markaa faacilkii kii sameeyey ee muxsanka haddee waa la rajmin kii kalena waa la jeedli oo markaa waa la musaafirin isaga kan lagu sameeyey waa la jeedli oo markaa isagana waa la musaafirin siduu doonaba ha ahaadeen laakiin qofkii bahiime iyo neef xolaa markaa isku dayey isagaa xadkii sinadoo kala yeelan maayee waa la tacsiirayaa markaas maxaa yeele dabciga ayaa diidayo markaa xad zaajira uma baahana bay yidhahdeen dabciga ayaa markaa diidayo ku filan waalxaddu xadku rajmu muxsanin kii guur hore soo maray in la rajmiyo wey min imra'atin aw rajul nin iyo ruux dumar midku dano ahaadeen wa jaldu hayrihi hayrkiina waa in la jeedlaa mia boqol lagu dhuftaa wa bacdaha taqriibooda qadra caamin sanad qadarkii waa in la musaafiriya masaafat alqasr masaafat alqasri waa in loo musaafiriyo cala tamaami yani si dhammaystiran waqadaruu xadda raqiiqi zaani addoonkii zinaysa xadkiisa waxay ku qadareen binisfi xaddi hayri dii ixsaani ixsaanka kii u saaxiibka ahaa hayrkii xadkiisa kala barhkii kii aan muxsanka ahayn xadkiisa kala barhkii oo kontona uma liwaadu ka zinaabulma idaa jiraa marka dureer u yimaado lamana taa bahiimatan